haatanna waxaad kusoo dhawaataan waraysi aanu la yeelanay cabdinaasir cigaal oo isagoo ka mid ah qabanqaabiyaasha xaflad maanta ka dhexaysa masaajidka weyn ee roxbury xarunta s b i c halkaasi oo lagu qabanayo munaasabad loogu talagalay in wax lagaga qabto ama lagu taageero iskuullada ka furan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee wadankaasi kenya waraysigaasna waxaa qaaday faysal ciise
baa meesha tagta oo soo aratay muxuu ahaa dhibka ka jira marka iyaday arinta ka bilaabatay yacni qof soomaali oo ameriku koray tahay weligeed soomaali arag meeshay tagtay marka damiirkeeda u diiday iyadoo dhibka ummaddeeda aragtay inay wax ka qabato
marka dhibka jira aad wax ka qabanaysaan waa dhib noocee dhibo badan baa meesha ka jira ma mid xagga dhaqaalaha ama xagga waxbarashada noo sii caddayn kartaa wallaahi dhib badanaa ka jiro laakiin annagu taan wax ka qaban isku dayana inaan wax ka qabanno waxaa waaye iskoollada iskoollada waxay ka bilaabnaa iskoollada primariga ah ardada badankooda buwaag ma haystaan muxuu ahaa notebooks ma haystaan textbooks ma haystaan qalimo ma haystaan marka taasaan isku dayana inaan wax ka qabanno
marka ma waxaad damacsantihi inaad caawisaan ardayda joogta dhadhaab magaalada dhadhaab ka tirsan kenya mise xeryaha qaxootiga ee dhadhaab hoos yimaada ee sida xagardheer iyo ifo iyo dhagaxley waxaan wax ka qabanaynaa muxuu aha xeraha hoos yimaada dadaab oo meesha qaxootiga ku jiraan iskuullada aad rabtaan inaad taageertaan kuwabaa ka mid ama dugsiyada saraha ama dugsiyada dhaxaa dugsiyada wey haddii aad noo sii caddayso waxay dugsiyada hoose waaye inta u badan muxuu ahaa dugsiyada sarena xoogaa bale laakiin badankooda waa dugsiyada hoose
waxaan ogsoonnahay in xeryahaasi qaxootiga ee dhadhaab hoos yimaada saddexdaas xero ay caawiyaan united nationka iyo uneska iyo ay ka caawiyaan arrimo fara badan oo waxbarashada ku saabsan marka iyaga xiriir ma la samayseen seese iyaga caawintooda iyo tiino ay isu keenaysaan wallaahi iyaga xiriir lama sameyno anagu ma nihin organisation oo organisation formula oo n g o ma nihin laakiin adigu meesha waa baahiday jirtaa lasoo arkay marka muxuu ahaa soomaalidana waxaysan ogeen united nationka ama unicefka ama unca muxuu ahaa qaxootiga yacni resources badan ma haystaan dadka ma wada caawin karaan marka dhaqaalahay haystaan dadka ma wada gaarayo
waxyaabaha aad ku caawinaysaan maxaa ka mid ah
waxyaabaha mostl waa waxbarashadan ka caawinaynaa mostl
waxaan ogsoonnahay in ammaanka xeryahaasi uusan berigii hore fiicnaan jirin haddana marmarka qaarkood dhibaata ay ka dhacdo xagga ammaanka marka ma jirta cabsi ama walwalaad ka qabtaan xagga ammaanka inay ku timaado dadka meesha tegaya ee mucaawimadooda xagga waxbarashada geynaya
wallaahi dadkii meesha tegaya oo bannaanka yimid yani badankooda meesha intay tagaan usually muxuu aha visit ba tagaan markaas waa ka tagaan laakiin iyaga ammaankooda waa sugan yahay laakiin dadka meesha ku nool ammaankooda yani dhibbay ka sheeganayeen dad badan oo dhadhaab ka yimid oo aan america kuwa aan la hadalnay boston jooga iyo kuwana soo waca oo naga soo waca minnesota iyo columbus iyo iyagaa naga waran dhibka meesha ka jira iyo ammaan darada
waxaad u badan tihiin dhallinyaro ardayda oo wax ka dhigata jaamacadaha maraykanka marka ma jirta cid kale oo aad kaalmo ka heshaan idinku sida hay-ado ama cid kaleo arrintan idinku caawinaysa
waxaa waa jiraan muxuu ahaa communitiga soomaalida halkaana kuwa muxuu ahaa n g o iskugu jira oo soomaalida qaxootiga caawiya ama communitiga meeshan ku nool caawiya waa ku jiraan soomaali business adigu kuwana caawiya waa ku jiraan marka soomaalida waa isku soo baxdaa dadna caawiya waa jiraan n g o yaad ka dhawaajisay marka n g o yadana caawiya kuwabaa ka mid ah haddii aad noo tilmaanto waxaa ka mid ah muxuu ahaa somali development center waxaa ka mid ah refugee assistance oo waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaa african development oo saddexdaas oo soomaalida matala
ma jiraan dad masalan soomaalida ka baxsan oo hay-ado kale oo ajanabi ama maraykan ah ama hay-ado kale oo caalamiya ama loo kala oo idin caawiya
maya ma jiro adigu kolley aventigan aan qabanayno dad kaleona caawiya ma jiro laakiin muxuu ahaa mid kalean qabanaynaa oo waxaan ku qabanaynaa harvard university taas dad badanaa yimid dad baana insha allah dad badanaa imaan doono arday oo jaamacaddaas dhigato iskugu jira iyo muxuu ahaa iyo macallimiin brofesoro jaamacaddaas iyagana wax ka dhigo meesha ka imanayo ka hadli doono
qalabka masel aad ku caawinaysaan sida textbookyada buwaagta wax laga akhristo iyo buwaagta qoraalka iyo qalabka kale waxbarashada ma waxaad ka qaadaysaan maraykan mise africa laga gadaya sidee arrintaasi ay u suuroobi kartaa ay u suuragal uga dhigaysaan
waxaa laga gadayaa kenya laga gadayaa maraykanka haddii laga gado qaalib ay tahay muxuuaha inta muxuuaha inta qaalib ay ka tahay diritaankana qaalib ay ka tahay marka kenya laga gadayaa muxuuaha ardada laftigeeda halkaas gadayso muxuu bugaagta halkaas ka gadi doonta shaqsiyan
dowladda wadanka kenya arrintaas ma ogeysiiseen maxaa dhaca mararka qaarkood in dhibaata ay ka dhacdo isu socoshada xeryaha qaxootiga iyo nairobi oo kale arrintaasi markuu hadduu qofku hay-ad ku lug leeyahay inta badan inay ogaadaan bay jecel yihiin arrintaas maxaa ka ogta dowladda weli waxba ma gaarsiin laakiin waa arrin aan ka wada hadli doono adigu weli adigu waxaan rabnaa bisha juun inaan meeshaas tagno marka arrin aan ka hadli doono wey
waad mahadsantahay cabdinaasir cigaal adaa mudan
intaasna waxaa ku dhammaaday waraysigii aanu la yeelanay cabdinaasir cigaal oo ka hadlayey kaalmada ardayda soomaaliyeed ay u geysanayaan dhalinta wax ka barata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab